karoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhacay gacanka hadal u dhexeeyey shaqaalaha laanta socdaalka iyo ciidamada nabad sugidda isku dhacan oo aan xabad laisku adeegsan ayaa wuxuu muddo kooban hakiyey shaqadii immigrethonka dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho dabley hubaysan ay ku dileen allah u naxariistee doctor cusmaan ciise oo buurana loo yaqaano oo caan ku ahaa howlaha caafimaadka sida uu warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray uu ku eegayo wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow shaqa qaran gacanka hadalka ah ee ka dhacday garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa waxay u dhexaysay shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya iyo askar la sheegay inay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda ee nisa wararka v o eda ay ka heshay gudaha garoonka aadan cadde ayaa sheegaya in muranka oo shalay bilowday uu ka dhashay dad ajnebi ah oo kasoo degay garoonka aadan cadde ee muqdisho kuwaasi oo xilliga ay wadeen hubinta shaqaalaha immigrethonku ay kala wareegeen ciidamada nisa mar kale ayay saaka shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo askarta nabad sugidda ku dhex dagaalameen garoonka gaar ahaan qeybta dadka kasoo dega diyaaradaha caalamiga ah muranka dambe lama yaqaano waxa uu ka dhashay balse dadka ay v o eda la hadashay ayaa tilmaamaya inuu xiriir la leeyahay arrintii shalay ka dhacday garoonka muuqaal la baahiye ay duubeen kaamiradaha garoonka ayaa waxaa ka muuqanaya burbur iyo dhiig meelaha qaar ku daadsanaa walow gacanka hadalka ka dhacay garoonka aan la isku adeegsan xabado iskuday xiriir oo aan la samayno mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa inoo suuro gelin dhinaca kale ma jiro war ka soo baxay hay-adda nisa oo ku saabsan shaqaaqadan geesta kale dabley hubaysan ayaa waxay magaalada muqdisho ku dileen allaha u naxariistee doctor xasan cismaan ciise oo loo yaqaanay doctor buurane oo ka mid ahaa dhakhaatiirta caanka ka ahaa gudaha soomaaliya dilka ayaa ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow v o a muqdisho